heshiiskan waxaa u arkaa inuu yahay heshiis minodhal ah oo faa'iido leh oo ummadda maaragtay deegaankan degan faa'iido u ah farxad u ah maadaama heshiis mar walba iyo meel walbaba uu faa'iidaya aad ay aan faraxsan waan soo dhoweynaa madaxweyne nuna waa madaxweynaha lixda gobol ee heshiiskan midin ku waafaqsanya mise dhinaciina uunbaa oggolaaday wallaahi madoobe nuna waxaa waaye hadda waqtil xaadirkan laba dhinac ay dowladdu aqoonsan tahay lixda iyo saddexdaba wax maamul aqoonsan tahay malaha beesha caalamkan sidaas oo kale marka haddii aysan sharciyad jirin qof iyo laba way noqon karaan laakiin annaga waxaan jecelnaha inaan ku qancinno madoobe nunow in uu nala qaato uu nala fahmo sababta iyo macnaha waxaad moodaa in heshiiska laftarkiisa mugdi uu ku jiro tusaale ahaan magac oo kale waad isku waafaqsantihiin in saddexda gobol qaatana waa la isku waafaqay hoggaanka maamulka ee saddexda gobol ma kii hore ayaa sii jiraya mise dib ayaa doorashada samayn doonta heshiiska waa uu cad yahay waxba mugdiya kuma jiraan guddi farsamay labada dhinac soo saarayaan guddigaas ayaa waxay ka shaqaynayaan qaabkii loo dhisi lahaa maamul ciddii wax dooran lahayd wakhtigii wax la dooran lahaa madaxweyne hore oo saddexna ma jira mid madax ma jiro waxaa laga soo bilaaba scratch from zero ayaa laga soo bilaaba meel ebera oo bannaan oo guddidaas farsamo ay ka soo shaqaynayaan muddada shanta cusub qaabkii maaragtay ay waxu dhisan lahaayeen
maxamed cabdinuur madeer oo horay u hogaaminayay maamulkii saddexda gobol ayaa isna dhankiisa sheegay in ay dhaqan gelinayaan heshiiskaasi isagoo sheegay inay la tegayaan magaalada baydhabo si looga dhaadhiciyo dadka saddexda gobol ee ay matalayaan
maanta waa maalin runtii maalin taariikhi ah taariikhii waxay u tahay soomaaliya oo dhan gaar ahaan dadka dega gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool ayay u tahay maalin taariikhi ah runtii waxaan ku faraxsannahay in maamulkii aan dhisnay saddexda gobol shabeellada hoose baay iyo bakool la aqoonsaday dowladda federaalkana ay aqoonsigii buuxa ay siisay iyadoo ay goobjoog ka yihiin beesha caalamka oo dhan international communitygoo dhan ay goobjoog ka yihiin marka sidaa daraaddeed aniga maanta aad baan u faraxsanahay waxaana rajaynayaa saxiixan maanta aan saxiixay dukumentiga inuu ka dambeeyo fulintii fulintiina waxaan ballanqaadahayaa aniga dhinacayga sidii aan dhisidaba aan ugu ahaa qof firfircoon inaan fulintana dhinaceeda aan u noqdo qof sidoo kale u firfircoon oo fulintii taabageliya hadduu ilaa raalli ka noqdo waaya guddiyada hawshan dhammaystiri doona ma zero bay kasoo bilaabayan hadda iyo kow ayaa doorashada madaxweynaha iyo dhinacyada kale o dhan la gudagelayaa mise halkii saddexda gobol ay ahayd baa laga sii ambaqaadaya iyo hoggaankii hore jiray sida ku cad heshiiska iyo sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay u tibaaxeen oo u tilmaameen oo khudbadooda ay ku jirtay heshiisku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo guddi farsamo guddigaas farsamo dhexdiisa ayaa looga wada hadli doonaa arrimo fara badan waa laga hadlay si gooniyana waa looga hadli doonaa marka haddu wakhtigu waa eerli ama waa wakhti hore si looga hadlo sida cad waa la aqoonsaday saddexdii gobol sida cad wakhti ma jiro soddon beri baa la qabsaday way iska muuqataa marka in wax la samaynayo ay noqon doonaan dhammaystir haddii ilaa raalka noqdo marka masladeeda heshiiska maanta wuu ku filan doonaa soo afjaritaanka isqabqabsiga ka taagnaa maamulka lixda gobol iyo saddexda gobol ee magaalada baydhabo ka socday waan ballan qaadnay maadaama magaalada baydhabo ay ka jireen laba maamul labadii maamulna maanta beesha caalamka hortooda iyo dowladda federaalka oo uu goobjoog ka yahay madaxweynihii jamhuuriyadda gudoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii iyo ra-isul wasaare ku-xigeenkii iyo xubnihii golaha wasiirada iyo xildhibaanadii hortooda iyo shacab weynihii soomaaliyeed hortooda lagu saxiixay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed see cusmaan jawaari ayaa xusuusiyey dhinacyada in soomaaliya aysan marna xal u ahayn in dagaal iyo awood laisku malquuniyo isagoona tusaalahaan u soo qaatay afar iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay wixii dalka soomaaliya ka dhacayay
hadda ayaamaha waxaa u jeedaa dad xabadda ribideeda ku faanayo bareedaa xabad maaha waxaa weye xabadda maanta in laga shiixo waayo wada xaajood ayaa guul lagu gaari karaa waa la xaajoonaha ayadoo hal dhalinyaro laga dhimanin ayadoo waxba laga dhamaanin ayaa nin walba dantiisa u helayaa cabsida lagu jirto xabad mukamakaa burinayso xabad xabaal unbay badisaa marka walaalyaalo aan ka xishoono xabadda qaalideeda iyo dambo qaalideeda aan ka xishoono wada xaajoodka wada hadalka iyo nabadda aan u soo aroorno waxyaal waxaan rabay inaan ifiyo dad badan baa waxay yidhahdaan khilaafaad baa ka jiri khilaaf ma jiri saddex iyo lix markaad maqashaan aragtida aan ka qabo oo aan rabo inaan dadka u ifiyo waxay tahay laba aragti oo la kala duwan bay ahayd ma aha laba khilaaf aragti waxay ku fadhiday lix gobol oo ay leeyihiin waa sida ugu habboon oo ay ficnaan lahayd in laysugu sameeyo dowladdaasi ay ku dhisanto aragtida labaad iyo saddexan waxay ku fadhidaa waxa suurtagalka ah hadda maanta marka labada aragtay isku jirta labadab waxaa isku gool weyaan inay dowlad oo goboleed xubin ka noqoto federaalka soomaaliya unbay u wada jeedaan labad waxay ka fiirisay dhinac